الله وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واتقي وحكوريس إنه يري وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا النبي عليه الصلاة والسلام وأوت كذي في مرض موته xanuunkii geeridiisa waa xanuunka ku dhintay nabiga sal alla alay slam wuxuu tukaday jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya wasallaaha nabiga sala allahu calayh wasalam waa uu tukaday salaada kadalika sidaas oo kale maratan ukhraa mar kale ayuu tukaday asigoo fadhiya qabla haadihi middan ka hor xiina ishtakaa markii uu sheegtay wasalla annaasu waraa'ahu dadkuna ay gadaashiisa tukadeen qiyaaman xaalayihin kuwa taagan fa ashaara ilayhim wuxuu u ishaaray an ijlisuu fadhiista fa jalasuu way fadhiisteen falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi in kidtum aanifan waxaad ku sigateen goor dhoweyd latafcaluuna inaad samaysaan ficla faris waruum faris ruum ficilkoodao kale yaquumuuna way istaagayeen farisi ruum waxay istaagaan calaa muluukihim boqoradooda ayay dul istaagaan wahum wahum qucuudun xaalay boqoradu fadhiyaan falaa tafcaluu ha samaynina sidaas innamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loogu talagalay liyu'tama bihi si loogu daydo waxaa imaamka loo sameeyey liyu'tama bihi si loogu daydo fa idaa rakaca hadduu imaamku rukuuco farkacuu rukuuca waidaa rafaca hadduu madaxa kor u soo qaadana farfacuu adinkuna soo qaada rukuucda ka soo kaca waidaa sallaa imaamku hadduu tukado jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya fa salluu tukada juluusan xaalaatiin kuwa fadhiya ajmacuuna dhammaantiin tukada adinkoo fadhiya ajmacuuna markaa ta'kiid waxay u tahay yani waxay tawkiid u noqonaysaa waa waljamaaca fa salluu adinkoo dhammaystiran yani dhammaantiin fadhi ku tukada oo imaamka ku raaca fadhiga hadalkaas nabiga calayh isalaatu wasalaam markuu leeyahay ma ahan fii maradi mowtihi waa xanuun ka horreeyey oo nebigu sal l slam faras uu ka dhacay u dhaawacmay oo jug ay gaartay markaa nebiga calayh isalaatu wasalaam fadhigu ku tukan jiray markuu xanuunsanaa saxaabadan baa u yimaadeen ay soo fadhiya markaasay salaaddii ku xirteen ayagoo taagan asigana waa fadhiyaa nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaguna waa taagan yihiin wuxuu u ishaaray anijlisu gacanta ugu ishaaray fariista way fadhiisteen markay salaada ka baxeenna darsigaanuu siiyey wuxuu u sheegay inay ku sigteen inay sameeyaan faris iyo ruum ficilkoodao kale faris iyo ruum waxay sameeyaan boqoradoodoo fadhiya inay ayaguna dul taagan yihin istaagan yihiin waa u istaaga asigoo fadhiyo waa taagnaanayaan ayaguna waa ficlu lacaajin mana banaano in la isku shabaho faris iyo ruum hayal waa kufaar waay atashabuhu bilkaafiriin ay noqonaysaa nabiga sala allahu calay wasalam marka wuxuu yihi sidaa ha samaynina falaa tafcalu imaamka waxaa loo sameeyey si loogu daydo innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi xadiidkan dambe iyo xadiidkii ka horreeyey wasallaa sala allahu alay slam fii maradi mowtihi jaalisan labadaba waxaa ku jira in nabiga sala allahu calayh wasalam uu fadhi ku tukaday salaadii faradka ahayd ee waajibka ahayd saxaabaduna nabiga sala allahu calayh wasalam ku gadaal tukanaysa ay fadhiisteen xadiiska dambe ay ku jirtaa inay fadhiisteen xadiiska hore maysan fadhiisan xadiiska hore maysan fadhiisan laakiin xadiiska dambe waa fadhiisteen asaana amray inay fadhiistaan oo wuxuu yidhi anijlisu labada xadiis marka fi daahir ikhtilaaf baa ka dhexeeya culimmaduna way isku khilaafeen sida lagu jamcinayo labada xadiis qaar waxay yidhaahdeen waxaa mansuuqa xadiiska dambe xadiiska dambe ee ah waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuun waxay dhaheen mansuuq waay waxaana nasakha bay yidhahdeen xadiidka hore xadiidka hore sheikhu yidhi wasallaa fii maradi mowtihi jaalisan xadiidka horena waa qisadii aan sheegnay shalay oo ahayd markuu nabigu alayhi salaatu salaam xanuunsanaa Abu Bakr dadka uu dujinayay ee la soo dhinac fariisiyo oo imaamada nabiga uu la wareegay Abu Bakrna uu ahaa muballig mid gaarsiinaya takbiirta markuu nabigu takbiirsado codkiisa lama maqlayo oo xanuunsan yahay nabiga alayhi salaatu salaam waxa dadka gaarsiinaya Abu Bakr dadka Abu Bakr ay fiirsanayeen Abu Bakrna nabigu uu fiirsanaya alayhi salaatu wasalaam oo dhinaciisa fadhiya imaamkii uu ahaa markaa nabiga sala allahu calayh wasalam inta kalena waa ma'muumiin laakiin maysan fadhiisan waxay yidhaahdeen marka culamada qaar labada xadiid waxaa dambeeyey midkaan fii maradi mawtihi ku saabsan inuu fadhigu tukaday kaasaa dambeeyey maxaa yaele waaba xanuunku nabiga ku dhintay calayhi salaatu wasalaam idaa waxay yidhaahdeen labada xadiid kii dambeeyey haddii aan aan naqaano oon ognahay waxaan maraynaa dariiqatu naski oo waxaan leenahay xadiidka dambe waa mansuuq midka horena waa naasikh dariiqadaasi culimmada qaar ka mid aha maray uu ka mid yahay alxumaydi sheikhu lbukhaari wuxuu sheegay inuu mansuuq yahay xadiidkan dambe culamada qaarna waxay yidhaahdeen haddii jamci suuragal yahay ma aha in naski la aado labada xadiidna waxaa suuragal ah in la jamciyo oo la iswaafajiyo jamcigu maadaama uu mumkin yahay naski meesha ma imaan karo maxaa yeele naskigu wuxuu ka dambeeyaa jamcigu ka dambeeyaa markii jamci suurageli waayo ayaa naski la aadaa waxaan ku jamcinaynaa bay yidhaahdeen haddii imaamka uu fadhi ku bilowdo salaada ma'muumiinta waxay imaamka ku dayanayaan ayagoo fadhiya waa la fadhiisanaya wa idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan haddii laakiin imaamku asigoo taagan jamaacaduna ay istaag ku tukanayso xanuun caariba oo soo dariyay imaamku uu ku yimaad ee uu fadhiisto markaa fii atnaai salaa salaada dhexdeeda uu fadhiistay markaanoo kale waxay yidhahdeen ma'muumiintu ku raaci maayaan oo istaagay ku tukanayaan jamcigaasna waxay ka qaateen labada xadiis xadiiska dambe markay saxaabadu nebiga u imaanayeen calayhi salaatu wasalaam ay gadaashiisa ku tukanayeen nebiga salaada ma istaaguu ku bilowday mase wuxuu ku bilaabay fadhi fadhiguu ku bilowday fadhiguu ku tukanaya saa darteed wuxuu ku yidhi anijlisu xadiidka hore oo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam fii maradi mowtihi markuu fadhiguu ku tukanayay jamaacada ayadoo abubakar imaam ka yahay dhammaantoodna ay taagan yihiin oo istaag lagu tukanayo ayuu nabigu yimid sala allahu calayh wasalam idan maxay ku bilowdeen salaadaas ma qiyaamay ku bilowdeen mise juluus qiyaamii ayagoo taaganay ku bilowdeen markuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam ou imaam noqday waxay la mid tahay asigoo taagnaa marka hore kadib fadhiistay la mid tahay imaam markuu rasuulku noqday calayhi salaatu wasalaam saxaabadii maysan fadhiisan istaagooday salaadii ku dhammaysteen nebiga sala allahu alay wasalamna fadhiguu ku dujinaa labada xaaladoodoo xadiidka waxay dhahan markii labada xadiid loo fiirsado loo yani si fiican loo fiiriyo sidaasaa laga qaadanaya oo laga fahmaya hadduu fadhi ku bilowdana in fadhi lagula tukanayo haddii fadhigu caarib yahana inaan lagu raacin istaagga lagu wadanayo saasaa culamada qaar ku jamciyeen sheekh ibnu cuthaymiinna uu rajaxay ou leeyahay maadaama jamcigaasi suuragal yahay asigaa ka fiican in la yidhaahdo xadiidku waa mansuuq maxaa yeele labada xadiid haddii midaa mansuuqa la yidhaahdo ki kaa mansuuqa ma lagu camal falaya mise waa laga tegayaa waa laga tegayaa icmaalu daliilayni awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil in la camal siiyo ayaa ka owleysan in mid la ilqeeyo mid la tuuro labadana waxay iskula shaqayn karaan oo labadaba loogu camal fali karaa markii la jamciyo laakiin haddii naski la aado midaa meesha laga saaraya sheekha raxmatullahi calayhi labada xadiid asiga ta u keenay ama masalada u keenay ma aha midda hadda ka hadlay asiga muxuu u keenay salaatu lmariidi jaalisa qofka xanuunsan fadhi inuu ku tukanayo oo ay bannaan tahay inuu fadhi ku tukado maxaa yeele nabi alay slat slam ku tukada qaala raximah llah salaatu lmariidi jaalisan wuxuu baab u yahay qofka xanuunsan salaadiisa jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya وqاl cمrاn بن xusayn radي الlaه عanه kaanat bi bawasiir waxaa igu sugnaay buu yidhi baabasiir bawaasiir waa baabasiirka macruufka way bawaasiir waa jamac baasuur ayuu mufradkeedu noqonaa fasa'altu rasuula allahi sal ly slam nabiga ayaan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi salli qaa'iman tuko xaalaad tahay mid taagan fain lam tastadic haddaadan awoodin faqaacidan ay fasalli qaacidan tuko xaalaad tahay mid fadhiga fain lam tastadic haddaadan awoodin fa calaa janbin tuko adigoo dhinac u jiifa adoo dhinac u yaallo jiifa oo mudajic ah tuko xaalad kasta iyo si kasta u tuko karta u tuko salli qaa'iman istaag ku tuko ayadoo istaaggii la awoodi karo fadhi ma la aadayaa la aadi maayo maxaa yeelay istaaggaa waajiba salli qaa'ima istaag ku tuko fain lam tastatic istidaaca haddaysan jirin nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu uhi faqaacida fadhi ku tuko istidaacadana waxaa laga wadaa haddii mashaqo iyo culaysa dhibaata ay kugu tahay oo aadan awoodi karin istaagga ama istaagga aada awoodi karto maca almashaqati shadiida faqaacidan ay fasalli qaacidan adigoo fadhiyo tuko waa noo imaan doontaa sidee loo fadhiisanayaa kayfiye ugu fiican ma jirtaa waa noo imaan doontaa laakiin hadda waxaan ku jirnaa in fadhi lagu tukanayo fain lam tastadic haddaadan awoodin fa calaa janbin waxaan sheegnay alimaam almucallimi raximah llah inuu xadiidkan ku fasiray istidaacada la sheegay inaysan ahayn cadamu lqudra ay tahay almashaqa mashaqasin shadiida inay qofka ku tahay iyo culays badan laakiin xadiidka macnihiisa uusan ahayn gebi ahaanba inaadan awoodin labada arna farqiga u dhexeeya qofaan gebi ahaanba kici karin oon istaagi karin iyo qof istaagi kara laakiin istaaggaasi laga yaabo dhib badan inuu ku qabto xanuunka uga ziyaada culays fara badan uu dareemo waa istaagi karaa maca almashaqati shadiida istaag miyaa la leeyahay mase wuxuu soo gelayaa fain lam tastadiic wuxuu soo galaa fain lam tastadiic idan midkaan bilkuliya awoodi karin iyo midka dhibka faraha badan uu kala kulmayo istaagga labaduba waxay soo gelayaan fain lam tastadiic faqaacida haddaadan awoodi karin istaag faqaacidan fadhi adigoo fadhiyo tuko xanuun keliyana maaha haddii qofka markaa mawdica uu ku sugan yahay aysan suuragal u ahayn inuu istaago fadhi uu ku tukanaya yuusanba xanuunsanaan masalan qofku waa musaafir doonuu saaray doomaha qaarna markay san doon weyn ahayn qofkuna uu ku cusub yahay ama uusan aada u aqoonin waa la sabeynaysaa marba dhinacay ula leecaysa waxaa laga yaaba is ihahdo waa gadoomi rabtaa biyaha ay dul sabeynaysa awgeed hadduu istaago wuxuu ka baqa inuu ka faniyo oo doontii ka dhaco istaag miyuu ku tukanayaa hadduu doono badda ha gale oo ha ka faniyo waxaa laleeyahay istaag ku tuko mase waxaa la leeyahay fadhi ku tuko fadhi ku tuko halle maxaa yeele qof jiranoo kale qofkan ka dhigan yahay ma awoodin u istaago waxaa lamid a hadduu diyaarad saaran yahay oo aan la ogolayn inuu istaagaba mana istaagi kara meeluu ku tukado istaagba ma arki lahayo salaadiina waktigeedu waa baxaya ma la suga karo soo u tukanayaa markaasoo kale faqaacidan fadhiguu ku tukanaya fain lam tastadic nebiga kuma xirin jiro keliya kuma xirin wuxuu yihi fain lam tastadic haddaadan awoodin haddaadan awoodin sababtuusan u awoodin limaradin aw ligayri marad waxay doonta ha noqoto haddaadan awoodin faqaacida ay fasalli qaacida fadhi ku tuko fataqu llaha ma statactum waa salaat lqawm waa soo marnay salaat lqawm fadhiguu ku tukanaa hadduusan istaagi karin fadhiguu ku tukanaa calaa kulli xaal fain lam tastadic meeshaasay ku xihanta haddaadan awoodin haddaadan awoodin waa war ballaaran xanuun keliya gaarku maaha markaa waxaa ku tukanaysaa fadhi faqaacidan ay fasalli qaacidan adigoo fadhiya tuko fain lam tastatic haddaadan awoodin facalaa janbin facalaa janbin goorma imaanaysaa markuusan fadhi karin asoo fadhiisan karaa jiif ma ku tukanayaa maya waajibku waa inuu fadhiisto waa kala horeysaa waajibka marka koowaad waa qiyaam waa awoodi waayey ma u gudbaayo jiif marxalada labaad waa maxay waa qucuud waa inuu fadhi ku tukado waa awoodi waayey muxuu uga gudbayaa calaa janbi lama dhahaayo mar haddaad fadhi ku tuka weyse salaada iska dhaaf ma jirta salaada iska dhaaf laakiin waa tukanaysaa xaalada ku yani xaaladaada si kastay noqotaba waa tukani inta miirkaaga joogaba waa awoodi karta inaad tukato haddaad istaagi karto waa sidii la rabay haddaadan awoodi karin fadhi haddaadan awoodi karin jib haakada farqi miyaa udhexeeya masaa-ishan bayna arijaali waannisa mase waa isku mid waa isku mid annisa waa shaqaa'iq rijaal asalka sharciguna waa sidaas ilaa wixii daliil lagu kala saara maa waa isku mid axkaamta laga hadlayo o dhan rag iyo dumar waa ka siman yihiin ilaa bidaliil qofkii yidhaahda arrintan ragay gaar ku tahay ama dumaray gaar ku tahay maxaa laga rabaa kaas waay midka daliilka laga rabo maxaa yeelay asalka xukunka alla subxaana wa tacaala wuxuu usoo dejiyey dadka dhammaantood rijaalan wa nisaan waa inay u siman yihiin awaamirta ragga la amrayo dumarka waa sidoo kale waxa ragga laga reebayo dumarka waa sidaa kale ilaa wixii sharcigu uu sheego inay rag gaar ku tahay ama uu sheego inay dumar gaar ku tahay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala